bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axada taariikhdu ay ku astaysan tahay sideedda bisha oktoobar sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhawaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa dib u dhac ku yimid shirkii lagu waday maanta inuu ka furmay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ahna xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka jubbaland halkaasoo lagu waday in shir kaga furmo madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya kaasi oo laysku waafajinayo fikradaha kala duwan ee ay labada dhinacaatan kala joogaan ee ku aadan arrinta khilaafka qaliijka ka dhalatay maamulka jubbaland waxa uu sheegay in shirkaasi uu u baaqday sababo la xiriira imaatin la-aanta qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada oo aan weli magaalada kismaayo gaarin waxaana magaaladaasi ku sugan xubno u horkacayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo xubno matalaya qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka ka jira waxaase magaalada weli aan gaarin oo laga sugayaa madaxda maamulada galmudug puntland iyo sidoo kale hirshabeelle oo la sheegayo inay tegi doonaan halkaasi inkastoo weli aysan gaarin magaalada magaalada ayaa si aada ammaankeeda loo adkeeyey ayadoo maanta oo axad ah oo sideedda bishana tahay lagu waday inuu ka furmo shirkaasi magaalada kismaayo waxaana hore shirkan ugu dhawaaqay madaxweynaha maamulka jubbaland sheeh axmed maxamed islaam maxamed madoobe shirkan maanta ka furmay magaalada muqdisho baaqashadiisa waxaa warbaahinta u xaqiijiyay afhayeenka maamulka jubbaland cabdinaasir kaasi oo tilmaamay in shirka uu furmi doono maalmaha soo aadan markay soo dhammaystiraan ergooyinka ka qaybgalaya shirka maamulada ka jira dalka iyo dowladda dhexe u dhexeeya kaasoo lagu qaban doono magaalada kismaayo dhinaca kale warar aanu ka helayna magaalooyinka jowhar iyo sidoo kale garowe ayaa waxay sheegayaan in saacadaha soo aadan ay magaalada gaari doonaan madaxda maamuladan puntland iyo cabdiweli maxamed cali gaas iyo sidoo kale kan hirshabeelle maxamed cabdiwaare kuwaasoo la tilmaamaya inay ku wajahan yihiin tegista magaalada kismaayo si ay kaga qayb galaan shirka ka furmaya halkaasi waxaana wararku ay tilmaamayaan in diyaar garowga soo dhaweyntooda ay haatan ka soconayso magaalada kismaayo wixii warar ee kusoo kordhan wararkeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awooda lalaga helo waxaa dib u dhacu ku yimid sidoo kale shirkii lagu waday inuu maanta muqdisho ka furmo ee ku aadanaa arrimaha dastuurka shirweynaha dahfurka dastuurka iyo dib u eegistiisa ayaa waxaa lagu waday maanta inay ka furmo magaalada muqdisho ayna ka qayb galaan madaxda maamul goboleedyada guddiga baarlamada baarlamaan iyo sidoo kale bulsho kaloo kala duwan waxaana lagu waxaana la tilmaamay in qorsho uu ahaa in ku dhowaada shan boqol oo ruux ay ka qayb galaan shirka maanta lagu waday inuu magaalada ka furmo waxaase la tilmaamayaa inuu dibdhacwi ku yimid ka gadaal markii ay shaaciyeen madaxda waa maamul goboleedyada dalka ka jira ee xubnaha ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya inaysan ka qayb gali doonin shirka waxaa sidoo kale maalintii shalay shir jirayd ku qabtay magaalada muqdisho guddiga dib u eegista dastuurka labada aqal kuwaasoo sheegay inaysan ka qaybgeli doonin shirkaasi oo ay ku sheegeen inuu yahay mid aan lagala tashan waxaana arrintan oo idila imaanaysaa xilli muddooyinkii dambe la tashiyo dhowra ay waday wasaaradda arrimaha dastuurka iyo dib u eegista xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil ayaa bartiisa twitter-ka soo dhigay in shirka dib u dhac uu ku yimid dibna laga soo sheegi doono xilliga la qabanayo inkastoo aan la carabaabeen xilli la qabanayo sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan injineer irisow ayaa bartiisa soo dhigay in shirkaasi uu u baaqday sababo farsamo awgeed dibna laga soo sheegi doono xilliga uu dhici doono balse waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan shirkaasi muqdisho uu kaga furmi doono maalmaha soo aadan halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer diyaaradii maalintii shalay lagu rasaaseeyey garoonka dayuuradaha ah ee degmada xudur ee gobolka bakool ayaa lasoo sheegayaa inay siday dad rakaab ah oo halkaasi ay geysay diyaaradda xilli la sheegay in ciidamada etoobiya iyo kuwa dowladda soomaaliya ee fadhigooda u yahay garoonkaasi ay xabadeeyeen diyaaraddaasi diyaaraddan ayaa waxaa la sheegay in xudur ay geysisay kow iyo toban qof oo rakaab ah sida uu sheegay madaxa diyaaraddaasi kaasi oo tilmaamay in si ulakaca lagu rasaaseeyey diyaaradooda balse aysan garanaynin cid rasaasta bilowday labada ciidan ee soomaaliya iyo etoobiya barre maxamed waxa uu sheegay in diyaaradda lagu eedeeyey inay waday qaada sida ay ku andacoonayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada xudur balse wuxuu beeniyey arrintaasi jiritaankeeda asigoo tilmaamay in diyaaradda ay geysay halkaasi rakaab sidoo kalena ay rakaab kale ka qaadi rabtay oo ay usii waday dhinaca iyo deegaanka ceelberde sida hadalka uu dhigay
baxday muqdisho ka baxday baydhabay baydhabay tagtay baydhabay ka saartay xudri xudri tagtay xudri ka helagtay eerbadio socotay dhibaatadana waxay dhacday markii tagtay xudur rakaab shaacadii xisday xudri dhigtay rakaab kaloo socday eerbaday ay ka qaadaysa u wadeen eerbad dhiigisa doo diyaaradda hadda la xiriir nimanka la xiriir kaptaanka iminka ku dhacay diyaarad in la sasaasiyey ayaa noo sheegay waa saas lagu furay saadihii loogu furin hadda ma caddayn karna weli garoonka xudur sidaa wada ognayn waxaa wada jooga ciidamada milatariga ciidamada soomaaliya iyo ethoobiyan ah laakiin weli hadda waxaa caddayn lahaa cidda oo sida jooska ugu bilowday ma caddayn karno iyo saabihii iyo loo rasaasiyey diyaaradda wax cidoo wax ku noqotay malahan kow iyo toban qufood iyo dad kow iyo toban qufood waday weeraro bambaanooyin ah ayaa lagu qaaday habeennimadii xalay ahaa fariisimo ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa degmooyinka gobolka qaarkood ay ku lahaayeen qaybo ka mid a magaalada muqdisho waxaana weeraradani ay ahaayeen kuwo tiro ah waxyeelana ay ka dhalatay bambaanooyin lagu weeraray fariisimo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen degmada hodan waxaa lasoo sheegayaa in ay waxyeelo kasoo gaartay ilaa iyo saddex askari oo ka sirsan ciidanka booliska kuwaasi oo goob ay ku sugnaayeen lagu weeraray bambagacmeed waxaana la tilmaamay inay ku dhaawacmeen dhaawacyadoodina haatan lagu dabiibaya qaybo ka mid a isbitaallo ku yaala gudaha caasimada muqdisho bambaanooyinkan ayaa habeennimadii dambe waxay ahaayeen kuwa aada looga maqlayay magaalada muqdisho ayadoo weeraradan ay yihiin kuwa soo laalaabtay ciidamada ammaanka ayaana wada baaritaano ku aadan hari habeen sidii loo xasilin lahaa caasimada soomaaliya muqdisho ciidamo dowladda ay ugu magac dartay xasilinta caasimada ayaana ka shaqaynaya qaybo ka mid a degmooyinka gobolka banaadir dhinaca kalena degmada kaaraan ayaa la teesheegay in iyaduna lagu tuuray fariisin ciidanka ay ku lahaayeen halkaasi bambaanooyin inkastoo aan lasoo sheegin waxyeelo ay geysatay maamulka gobolka banaadir ayaa hore u sheegay in lala tacaali doono waxna laga qaban doono weerarada soo laalaabtay ee ka dhacaya gudaha caasimada soomaaliya ee muqdisho ciidamada ayaana hore loo faray in si deg deg ah ay kaga qayb qaataan sidii ay kaga hortegi lahaayeen khataraha waxyeelada qarxaha ee bulshada dhexdooda inta badan lagu adeegsanayo muqdisho waxaa ku yaala dhowr barkontarool oo ay degan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ayadoo welina ay muuqanayso habacsanaan dhinaca amniga ah warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhagaysanayo waa naga intaa anigoo ah maxamed nuur amiin ayaa idin akrinaya warka intaynu dib u kulmayno mar kale sidaasii nabadgelyo